magacaa albuur runtii waxaan tegnay iyadoo oo kale kadib aan umalaynaa sababto ah waa green way aheyd xareedana waa yaaleen laakiin waad dareemi kartaa dagaalada sukeeye iyo inta shabaabka jooga siday u saameysay magaalada dhibaatay ka muuqata iyo dad fara badan oo runtii magaalada ka qaxa laakiin in yaroo dadaa nagu soo dhaweysay ciidamada halkaas ku sugna amisom waxay naga siiyeen report iyo dhibaatooyin ka jira oo naga warrameen laakiin aad iyo aad aan ufaraxsanayna meeshaa tagna maanta
sacad wasiir magaalada aada booqateen ceelbuur muddo laba bilood ay waxa ay tahay mid ay joogaan ciidamada amisom iyo kuwa dawladda federaalka marka midn wax sad ah oo magaalada isu soo dhaweeya waxaan maqlayna in dadku dhammaan ay ka barakacinayan ciidamada federaalka oo jooga ma badna ciidamada amisomaa jooga dadku waa ka barakaceen run waayo laakiin dad adugu ilaa boqol afood gaala nagu soo dhaweeyey oo u badan dadka magaalada ka shaqaysta waan rajeyneynaa insha allah dad kalena ay kusoo laabtaan laakiin cabashooyinka ugu badan oo meesha ka jira waxay ahayd gargaarka biniaadnimo oo aan gaarin isbitaalaadka o aan weli daawooyinkii dhakhaatiir aysan ka jirin iyo weliba dadka weli ka cabsanaya iyo ceelashii biyaha oo ceelashi macaanaaya oo runtii weli ka hadleysan oo aan loo samayn madaxweyneha la soconay wuxuuna ballan qaadiyay in arrimahaas laga qaban doono marka magaalada baladweyne ayaad xilligan joogtaan madaxweynaha iyo wafdigiisa oo aad kamid tahayna waxaad kulan la yeelateen odayaasha iyo maamulka gobolka maxaa kulanka looga hadlay ujeedada safarka madaxweynaha muxuuha madaxweynuhu wuxuu gubaabiyey odayaasha wuxuu kula hadlay in loo baahan nabadda laga shaqeeyo iyo isku soo dhawaasha ay walaaltinimada dadkan halkan degan inay yihiin dad taariikh ahaan nabadda ka shaqeeya dad isdhalay dad xidid ah dad wax badan ay ka dhexeeyaan wuxuuna uga digay inay ka fiirsadaan in colaado ay ay dalka kusoo laabtaan wuxuu kale u sheegay soomaaliya cadaawada ay leeday wuxuu a dagaal sukeeya waa dhamaaday warcabeedka waa dhamaaday halka cadow ay ka sameeyen inuu yahay shabaabka arrintaana inay hore uga gudbaan wuxuuna u ballan qaaday in usoo laaban doono iyagoo ay sii bilaabaan nabadda
mida kale waxaa jirtay howlgallo loogu magacdaray badweynta india howlgalkii badweynta india oo magaalooyin badan ay ciidanka dawladda iyo kuwa amisom ay kaga qabsadeen kooxda al-shabaab xagee ku dambeeyey waxaa muuqatay inuu hakad ku yimeed arrintaas farsamadeeda waxaa warbixinkaas sii kale janaalka ciidamada oo ani qarshaay la socda marka isaga insha allahu tacaala ku wareejina haddii warbixinkaas siinaysa
farasiin sidaad maqlaysid wasiirka warfaafinta waxa uu xubin ama qayb ka ahaa wafdiga madaxweynaha maanta tegay magaalada ceelbuur xilliganna waxa ay joogaan magaalada beledweyn waxaa u soconaya kulamo ay la leeyihiin qeybaha maamulka iyo bulshada magaalada beledweyn iyo guud ahaan gobolka hiiraan
waa mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa waryaheena magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane oo qodka telefoonka si toosa ugu jiray magaalada beledweyne